Wasiir Ku-xigeenka Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Galmudug Xasan Cabdulaahi Cascasey oo ay weheliyeen isku-duwaha wasaaradda ee gobolka Mudug ayaa kormeer ku tagay beeraha ku yaala deegaano hoostaga degmada Gaalkacyo. Qaar ka mid ah dadka beeraleyda ah ayaa ka warbixiyay waxyaabaha ay ka faa'iideen mashruuca ay fulinaysay Wasaaradda Beeraha iyo hay'adda NRC oo iska kaashanaya mashruuca ceelal loo hirgelinayo dadka beeraleyda ah.
Inaan ka hadlo faa'iidada uu noo leeyahay ceelkan. Ceelkan markii si loo fiiriyo waxaan ka faa'iidnay horta annaga IDPs ahaan waxaan ka faa'iidnay waa laba goor. Labadaas goor mar waxa waa biyaha cabitaanka yacni waa waa faa'iido soo noo soo kordhay waayo oo aan annagu ka helnay. Marka labaad waxaan ka helnay hadda ka hor macnaha barakacayaal waxaanan raashin in loo keenay wax kale oo aan lagu saacada ay jirin laakiin hadda waxaan helnay beerihii iyo qayb nalaagtay dadka deegaanka ay qaybna siiyey. marka beerihiin haddeetan howlihii aan ku bilowna insha allah marka faa'iidooyinka aan ka helnay waxaa waa dhulkii oo annaga aan beera ka helnay iyo cabbitaankii oo maaragta ay noo soo dhawaadeen biyihii maasha allah deegaanka waan ka mid ahay dadka degan waxaa leeyahay cabdi xuseen maxamuud beeraha iyo xoolaha iyo dhammaan biyahani waa naaficeen waxaan kale u mahad celinaynaa wasaaradda keentay mashruucan ayadana waa u mahad celinaynaa meeshaan waxaa laga qabtay shaqo aad iyo aad u wanaagsan shaqadaasoo mataqaanaa ceelkii haantii solarkii beerihii oo oo beertii oo soddon qof oo mataqaanaa oo anigu aan hogaaminayo soddonkaas qof dhulkaasi waa boqol iyo labaatan ilaa laba boqol iyo konton shaqo fiican aad iyo aad bay qabteen annagu marka maasha allah inaa markaa waxaa noo dhiman inaa hawshii tabciin mataqaana nolo nolo fasaxo dhanka kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka galmudug xasan cabdulaahi cascasey ayaa ka warbixiyey kormeerka ay ku tageen beeraha magaalada gaalkacyo bankiis ay bixinayaan w f b hay-adda n r c n ay fulinaysay soo marnay meelo fara badan beerihii iyo biyihii loogu talagalay inay dadka beeraleyda ah ay ka faa'iidaystaan waxaan soo aragnay inay u diyaarsan yihiin beerihii abuurkii mashruucan laba qayb uu aad muhiim ugu yahay dadka reer galmudug dadka idbiska oo ka faa'iidaysanaya wax soo saarka inay wax ku soo saartaan waan soo aragnay inay aad iyo aad faa'iido badan ay ku qabaan aadna ugu heeloon yihiin iyo dadkii horay beeraleyda u ahaa oo iyaguna la kaabayay oo wixii ka dhimanaa loo dhammaystirayay